bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay kuna soo dhowaada barnaamij gaara oo aan kaga hadlayno weerarkii ismiidaaminta iyo qaraxyada lahaa ee ka dhacay maalintii shalay gelinkii dambe hotelka maka al mukarama ee magaalada muqdisho iyadoona kooxa ka tirsan al-shabaab weerar halkaasi ay ku qaadeen qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ma aha mid ugub ah balse waa mid ay la qabsadeen dhagaha bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waana qaraxyada qaar kuwo ay abaabulaan ama laga soo baaraan dego habka ay u fulinayaan ururka al-shabaab hotelka maka al-mukaramo weerarka lagu qaaday waxa uu ahaa mid ka beddelan waxyaabaha iyo siyaabaha looga bartay al-shabaab inay ku fuliyaan weeraro caynkaas oo kale ah waxaana muddo saacadaha ay haysteen hotelkaasi waana wakhtiga ugu dheeraa goob al-shabaab aysan gacanta ku haynin oo ay weeraraan muddo intaas la eg ay gacanta ku hayaan waxayna qaadatay wax ka badan muddo labaiyo toban saacadood ah inay ka dhex dagaalamaan gudaha hotelka maka al-mukarama ee magaalada muqdisho hotelka maka al-mukaramo waxa uu ku yaalaa degmada hodan waxa uuna ka soo horjeedaa saldhigga degmada waaberi ee isla gobolka banaadir waxaa weerar maalintii shalay abbaara tobankii galabnimo ku qaaday rag ka tirsan ururka al-shabaab oo tiro ahaan lagu sheegay ilaa iyo shan ruux iyadoona weerarka ay ka geysteen dhabarka dambe ee hotelka ay ka soo galeen waxaana gebi ahaanba muddo kooban kadib ay la wareegeen dhismaha hotelkaasi iyadoo ay ku guulaysan waayeen ciidamada dowladda gaar ahaan qaybaha kala duwan ee qalabka sida iyo kuwa midowda afrika in ay goobta gacanta kaga dhigaan ragga gaaraya ilaa iyo shanta ruux iyo lixda ruux u dhexeeya lagu muransan yahay ee ka tirsanaa al-shabaab xaaladda goobta iyo jawiga waxay ahayd mid marba marka ka dambaysa isi sii cakiraysay waxaana sii badanaya cabsida haysata dadka ku jira gudaha hotelka maka al-mukarama ee magaalada muqdisho qaraxa ka dhacay hotelka maka al-mukarama dadka ku geerooday waxaa ka mid ahaa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya yuusuf maxamed ismaaciil baribari oo ahaa safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyey dalka switzerlan waxaa sidoo kale ku wehelinaya tiro dad ahoo rayid ahaa qaarkoodna ay ahaayeen dad wax ka deganaa hoteelka halka kuwo kalena ay ahaayeen kuwa ka agdhowaa hotelkaasi maadaama goobta hotelka uu ku yaallo ay ku dhow yihiin dad barakacayaal ah oo ka mid a dadka danyarta ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxayna muddo laba-iyo toban saacadood in ka badan gacanta ku hayeen halkaasi iyadoo aruurnimadii hore ee saakay ciidamada sida gaarka u tababaran ee kooxda hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dalka soomaaliya ay leeyihiin ee gaashaan ay u suurto gashay inay u babac dhigaan kooxaha weerarka ku qaaday halkaasi ugu dambayna goobta ay kala wareegaan waxaana la tilmaamay in gebi ahaanba goobta ay ku geeriyoodeen raggii weerarka ku soo qaaday ka tirsanaa ururka al-shabaab laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waa ay ka gaabsadeen in wax faahfaahin ay ka bixiyaan weerarka maalintii shalay ahayd lagu qaaday hotelkaasi sidoo kale waxaa goobta gaaray saaka aruurnimadii hore wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya kaasoo hadalkiisa ku koobay oo keliya in warbaahinta saacadaha soo aadan lala hadli doono ka gadaal markii laysu geeyay khasaaraha ka dhashay halkaasi muddadii dagaaladu ay ka soconayeen iyo iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxihii weerarka goobta ku qaaday mas-uul ka tirsan ururka al-shabaab oo u hadlay warbaahinta ku hadasha afkaasi waxa uu sheegay in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya sida hadalka u dhigay shakhsigaas oo lagu magacaabo cabdicasiis abuumuscab oo ah afhayeenka ciidamada howlgallada ee ururka al-shabaab madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada sharmashiiq ee dalkaasi masar waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid fulinimo ah kana turjumayo sii dabargo-a kooxda ururka al-shabaab sida hadalku u dhigay madaxweynaha soomaaliya oo si aad ha u cambaareynayay weerarka lagu qaaday hotelka maka almukarama ee magaalada muqdisho waxa uu tilmaamay shacabka soomaaliyeed in looga baahan yahay inaysan niyo jibinin arrimaha caynkaas oo kale ay ay samaynayaan kooxaha ka soo horjeeda nabadda sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud
waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan uga tacsiyeeyo falka argagixiso ee ka dhacay hotel maka almukarama waxaan ka tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan iyo eheladii iyo qaraabadii intii ku dhimatay in ilaahay u naxariisto dhibaatooyinka nimankan ay ummadda iyo dalka ku hayaan unbay ka mid tahay horey usoo dhaceen hadday dhacayaan waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed waa ma aha macnaheeda inay xooggii awood leeyihiin laakiin waa rafashadii ugu dambaysay dadka soomaaliyeed qulubtooda ha suu toosiyaano waxba yaanan muxuu ahay na gelin nimankaana inay wax noo dhimin karaan intii dhimatay inay dhimataa qadarnayd allah u naxariisto laakiin nimankan waan ka adagnahay waa naflacaali waa rafashadii ugu dambaysay ku jiraan dadka soomaaliyeed ha u midoobaano sidii loo dhammaystiri lahaa ilaah idinkiis intii dhimata allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha bogsiiyo dowladda federaalka iyo hay-adaheedana waxaan farayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka dhaawaca wax loogu qabto sidii kuwii horeba loogu dadaalay ilaahay idankiis waana waana bogsoonayaan haddii alla yidhaahdo waxaan aada iyo aad bogaadin ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee amniga soomaaliya ka shaqeeya gaar ahaan kuwa dagaalka ku qaaday hoteelka ay qabsadeen argagixisadii qabsatay ee ka saaray ka dhameeyey waxaanan rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga taas ficilkii ugu dambeeyay oo ay argagixisada dhibaata ummadda ay ku gaarsiiyaan dowladda soomaaliya wax kastoo juhuud ay leedahay reeban mayso in nimankaasi laga tirtira dalka haddii aan la yidhaahdo dhulkii iyo meelihii ay joogeen way ka yimaadeen dadka abriyada oo soomaaliyed hotel maka mukarama xero caskari ma aha xero ciidan maaha meel dowladeed oo maxaan ku iraaday ma aha daliil waxay u tahay marka taasi shacabka cadaawadda ay u qabaan oo ay rabaan in ay tirtiraan shacabka soomaaliyeed ee abriyada ah ee wax dembi ay galeen aanay jirin sidoo kale madaxa howlgallada isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho duniye cali axmed waxa ay ka hadashay khasaaraha dhabta ee ka dhasha weerarkaasi gaar ahaan intii la gaarsiiyey isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho waxa ay tilmaantay in lasoo gaarsiiyey siddeed iyo labaatan ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay halkaasi toban ka mid a ayay sheegtay inay yihiin garaab welina lala tacaalaya xaaladooda caafimaad halka dhowr iyo toban kalena dib loogu celiyey ka gadaal markii loo qabtay adeegyadii caafimaad ee ay u baahnaayeen xaafadahooda waxay sidoo kale tilmaantay inay jireen dad meydad ah oo la soo gaarsiiyey isbitaalka ka gadaal markii qaraxaasi uu dhacay kuwa oo ay sideen gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya haddaba si aan xaalado badan ama waxyaabo badan ugu ogaano halka iyo goobta waxyaabaha ay ka dhaceen iyo xaaladihii ugu dambeeyey markii uu soo idlaaday weerarkaasi waxaa qadka teleefoonka ee raadiyo wardheer aan kula xiriiray mid ka mida wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kaa oo ku sugnaa afaafka hore ee hodheelka maka almukarama waxaan wax ka weydiiyey bal xaaladihii ugu dambeeyey iyo jawiga sida uu ahaa markii ay soo afjareen ciidamada gaashaan ee sida gaarka u tababaran ee ay leedahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya kuwa oo dowladda u qaabilsan goobaha mashiinada noocan oo kale ay ka dhacaan inta badanna ka qayb qaatay goobo kaloo dhowr ah oo hore weeraro noocan oo kale ay ugu fuliyeen ururka al-shabaab laguna guul daraystay in si deg deg ah goobta looga saaro balse ayaga loo adeegsaday waxa uu ii sheegay wariyahan oo lagu magacaabo munasar in xaaladdu haatan ay tahay mid deggan sidoo kalena goobta lagala wareegay kooxihii weerarka ku qaaday waxa uuna sheegay haatan inay soconayso daadguraynta meydad ka mid ah dadkii goobtaasi ku geeriyooday oo isugu jira maleeshiyaadkii goobta weeraray iyo dad rayid ah oo halkaasi ay ku qaarijeen intii ay iskahorrimaadyada soconayeen ururkii al-shabaab
aada umahadsantahay maxamed goobtii hadda waxaa soo gaarayay qaar kamid a waalidiinta ama ehelada dadkii ku jira hoteelka lagu tuhmayey marka hadda maadaama la joojiyey xabadihiina ay dhamaadeen oo dadkii ay dagaalamayeyna lasoo gabagabeeyey sida sida hor dhacay saraakiisha u sheegeen ayaa waxaa hotelka gudihiisa laga soo dhexbixinaya dad ku dhintay oo hotelka gudaha ugu jiray marka ilaa iyo saddex qofood ayaa hadda lasoo bixiyey oo dad dhintay ah oo qaarkoodna la qaaday laakiin ilaa iyo hadda weli ma aynan arkin dad dhaawacyo ah oo hotelka laga soo bixiyey ama kuwo kale oo bad qaba oo lasoo badbaadiyey goobta waxaa soo gaaray wasiirka warfaafinta oo gudaha u galay isaga iyo saraakiil kale laakiin waa uu baxay hadda oo isaga oo aan la hadlin warbaahinta marka sida maxamed hadda aan arkayno marka waxay tahay in gudaha laga yaabo in dad badan ay ku jiraan oo qaarkood dhaawacyo qaba iyo qaarkood inay dhinteenba taas oo la kala xaqiijin karin maadaama wariyaashu gudaha aysan galin weli oo albaabka hore lagu hayo gudahaan waxay wariye sheegtaba oan loo ogolen laakiin sida wasiirka warfaafinta xubno la socday ay wariyaashu u sheegeen waxaa lagu wadaa waqti dhow in warbaahinta lala hadlo islamarkaana goobta ay soo arkaan oo waxaa ka jira ayagu naftooda ay arkaan marka maxamed sidoo dhanka kale waxaa jooga ehelada dadkii goobtan waxyeelada ay kusoo gaartay qaarkood oo la sheegayo inay dadna ku jiraan dadna dhinteen oo ayagana sugaya halkan jooga oo sugaya in ay arkaan ama kala xaqiijiyaan dadka ay ku tuhmaayeen in halkan ay uga jiraan waa tahay munasar waxaad sawir guud ka bixisaa bal si ay ku gartaan ama ay u fahmaan dadka aan ku sugnayn magaalada muqdisho xaaladda iyo dhismaha sida ay wax u gaareen ee hotelka maka almukarama kadib weerarkii lagu qaaday maalintii shalay gelinkii dambe iyo xaaladda hadda sida ay tahay dhismooyinka ku dhowdha hoteelka
maxamed aada iyo aad baa umahadsan tahay mar kale sidaan ognahay hoteelkan maka almukarama wuxuu ku yaalaa wadadan weyn ee maka almukarama oo aada og tahay inay tahay wado aada u mashquul badnayd oo ay ku yaaleen ganacsiyo aada u fara badan sida aawadeed wadadan agagaarka uu ka dhacay qaraxa ee hoteelka ah kasokow wadada guud ahaanteeda ayaa maanta wax shaqa aysan ka socon laga soo bilaabo tan iyo shalay markii weerarkaas uu dhacay ilaa iyo xalay gaaray ilaa iyo saaka goobihii ka ag dhawaa ee ganacsiga ayaa guud ahaan xiran wax dhaqdhaqaaqa oo socda ma lahan dadku xitaa waa ay lugeynayaan marka laga reebo goobtan hoteelka uu ku yaalo wax ka dhacay wadooyin kale waxaa loo ogolyaa inay la kumaraan wax gaadiida oo wadada isticmaalaya oo si toos u maraya ma lahan gaadiidku waxay marayaan wadooyin qarfajeexa sida aawadeed saameynta weerarkan uu geystay waxaa ka garan kartaa wadada oo xitaa aadan arkeyninba goob ganacsi ah oo furan haba yaraatee iyadoo aad aynu ognahay in wadadan ay ahayd wado aada u saxmad badan baabuurta ay isku dhaafi jireen gawaaridu ay goob walba daakinaayeen goobihii ganacsiga ay furnaayeen meheradihii ganacsiga xarumihii kale caafimaadka xarwooyinkii waxaasoo dhan maxmed ma muuqdaan marka saameynta uu dhigay ama uu ku yeeshay bulshada waxaa kamid ah arrintaas dadka halka xaafadaha agdhow degan waxay ku noqonaysaa in wareeg dheer ay galaan xitaa marka ay rabaan in xaafadooda ay soo galaan dad badan ayaa waxay isweydiinayaan halka uu weerarkani ka dhacay maadaama hotelka laga gala laba irid mid waa midda dambe midna waa midaan hore ee saaran wadada maka almukarama dadka su-aasha noocaa isweydiinaya maxaad leedahay munasar
maxamed aada umaasan tahay horta hotelka sida la shaaciyey goor horeba waxaa la sheegay in dhabarka dambe hotelka laga soo galay halkaas oo maamulka hotelka uu sheegay dhowr jeer in maamulka degmada hodan uu ka dalbaday in halkaasi uu goob wanaagsan ka samaysto ammaankiisi u sugto oo wadooyinkaas uu xirto inkastoo sida uu sheegay milkiilaha ama maamulka hotelka laakiin weerarka wuxuu ka dhacay dhabarka dambe ee hotelka albaabkii hore wax hadda ka muuqda ma lahan hadda maxmed sidaan ognahayna albaabka hore hadda waxaa lasoo saaray mid kamid ah rag la sheegay inay ahaayeen dadkii gudaha ka dagaalamayay ee ka tirsanaa al-shabaab oo albaabka hore ee hadda meydkiisa uu yaalo oo ciidamadu ay soo dhigeen
saraakiisha ammaanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa u muuqanaya kuwa ayaga markamarka ka fikraysa oo sii fashilmaya wax ka qabashada xaaladda amni ee magaalada muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafayna magaalada waxaa ka dhacayay mararka qaar qaraxyo noocya qaraxyo kala duwan kuwa oo ay ku sifaynayeen inay ahaayeen waxyaabo la macmileeyey ama dheemisha sida ay ku warramayeen hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana waxyeello inta badan ay gaarsiinayeen dad rayid ah oo ka agdhow goobaha inta badan ay ka dhacayeen waxyaabahaasi saraakiisha ciidanka dowladda ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale sheegayay in hab cusub loo mari doono sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee magaalada muqdisho lamana ogo waxyaabaha hortaagan in laga hortago gawaarida walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee inta badan lala bartilmaamaysado goobaha dadka ay ku badan yihiin wadooyinka magaalada muqdisho qaarkood waxaa buux dhaafiyay mararka qaar ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoo baaritaana kula dhaqaaqa gaadiidka nooca raaxada ah lamana oga waxyaabaha fududeeyo qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey xilli wadooyinka magaaladana si aad ah baaritaanada ay kaga soconayaan laamaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxay u muuqanayaan kuwa haatan aan lagu koontaroolin howlaha amni ay ka hayaan magaalada dowladda federaalk ee soomaaliya dhowaan waxay xabsiga dhigtay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan hay-adaha amniga kuwa oo lagu eedaynayo inay fududeeyeen weerarada qaar ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya weli waxaa sii kordhaya tiro weeraro ah oo ka dhacaya gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha ku dhowdhow xarumaha dowladda federaalk ee soomaaliya qaarkoodna waxaa laga fuliyey xarumaha dowladda federaalk ay leedahay lamana oga waxyaabaha dowladda kaga qorshaysan haatan ka hortegista iyo xalkahelista weeraradana sii kordhaya ee ka dhacaya qaybo ka mida magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya barnaamijka gaarka ah ee aan ku eegayna qaraxa hotelka maka al mukarama ee aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaa waxaa idiin soo saara idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed amiin tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
darbiyada gajadu kulay darxumadu daahshataye ogaaga la hoyanaya dariiqyada caruurta daadsan darbiyada gajadu kulay darxumadu daashataye ogaaga la hoyanaya darxumadu daashataye ogaaga la hoyanaya